Dadweynaha iyo darawalada gaadiidka magaalada Beledweyne ayaa dhibaato badan ku qaba burburka jidadka iyo ciriiriga ama jaamka ka jira wadada laamiga ee dhex marta bartamaha magaalada Beledweyne. Dadka saaran bajaajyada iyo gaadiidka kale ee doonaya inay gaaraan goobaha shaqada iyo guryahooda ayaa dhibaato badan la kulma kuwaasi oo waqti dheer ku qaadata inay gaaraan halka ay u socdeen. Qaar ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka kala duwan ee magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Uberula uga warramay caqabadaha wadooyinka ay kala kulmaan.
bismillaah awalow magacaygu waa xasan xuseen ka eh, ka tirsan bajaajileyda magaalada beledweyne Een, maasha allah maanta waxaan ku faraxsanahay inaa si een, aa ugu wareysanaysiin kala keliya bajaajileyda Een, cabashada jirto dadka anaga gaadiidka oo magaalada ka shaqeeyaan wadnaa oo loo yaqaan bajaajka Een, wax waa waxaan dhibay laamiga jajabka ah oo aad een, keliyahayna u saameeyey Een, waxaa kaleeto waxaa jiro nabadgelyo xumo oo dhanka een, in habeenkii oo kaleeto bajaajyada een, dadkii bulshada magaalada isku socodkii wuu fiican yahay laakiin waxaa jirto wax yariis oo oo amni xumaa Een, waxaan leenahay in laamiyaasha la suubiyo Een, ciidamada la shaqo gelsho si dadka oo dadka dhibaataynaa loo soo raadsho loo soo xirxiro Een, intaasaan ugu baaqi lahay amnigana waa in si fiican loo xiriiriyo amnigana si fiican loo dhoojiyo jaamkana waxa waaye baryaana waa kasii darooya jaamka ma aqaan be magaaladii ma baabuurta waaweyneed maa kusoo badatay ma aqaan ma baa- baa- gaadiidkii kaletaa kusoo batay ma garanaa Eh, jaamka waa iska jira labadan beri maasha allah waana ka bixi doonaa haddii wadooyinka la hagaajiyana waxa waaye laba jaam gashamaba la arkay ma qof walba dantiisa raaca lahay waxaa keenaa nin walba godoo ka wareegana seedoon lahayn uu galaha godkaasoo ka wareegana ciladaasaa keenaysa jaamka Eh, godkii baabuurka duuraraya ma mari karayo sababtay taa godkii inuu ka wareegta qasabay ku tahay marka wada seedaan lahayn uu taga seedaan lahayn markuu tagana waa in haddana lays hor istaaga wadada maliida ka bax seedka anaale ka bax lays dhaho meesna waxaa ka imaanaysa cariiri jaam magaca waa cabdisamad sarmaarka xasan waxaa ka mid ahay bajaaleeda ka tirsan magaalada beledweyne waa dhib iyo rafaad walaa ku qabnaa laamiga laami la-aan wada la-aan iyo mar kastoo labada maalin oo suuqa kala socodkiisa badan yahay oo baabuurta soo gala iyo sii bixi jaamka cariiriga kale isku cakiran jaamkiiba hal saac lagu jiraa intaas waxaa ka cabanaynaa marka laamiga noola dhiso taraafikana fiican noola yeelo in kala dalbeelna la yeeshto oo si ka- maalin walba laamigaas taraafik laga waynin maalmaha jaamka sidoo kale khamiista iyo axadoo kale marka waxaa idaacadda beerlula uu sheegayaa inay dad noo sii wargeliyaan oona cabashadeena ayna sii gudbiyaan aad iyo aad aan u rajeylaa inaa hadalkaas noola fulin doono Een, maamulka maxaad ka codsanaysaa maadaama uu laamiga magaalada caqabado badan ka jiraan markii baabuurada safarka ah baxayaan een, maxaa cabasho u diraysaa maamulka magaalada beledweyne waxaa cabasho u dirayaa in horta waddo fiican noola dhiso oo kala dambeylna yeeshto oon taraafikana la fiican ay yeelato sidoo kale wad- baabuurtan weynka waddooyinka isku goyn waxaa dhihi lahay inay bannaanada lagu soo dejiyo kale inta inkastoo magaalada hal laami ka dhexeeyo waxaan dhihi lahay mar walba inaan garabna la siiya u baahan nahay daabajaalin aan dhibaatadaas aan ku qabnaa marka waxaa dhihi lahay ha noola soo gurmado laamigaasna ha noola dhiso waan ku dhowahay radio beerlula Een, magacayga haddaa ku bilaabana waa maxamed ibraahim maxamuud jaamka magaalada beledweyne aad ayuu u sii badanayaa maalmahan sababtoo ah waxaa batay baabuurtii lagu dejinaya laamiga dhexdiisa magaalada meeshii santarka u aheyd ayaa maalin maalin cad lagu dejinaa baabuurta waaweynka laamigan in la dhiso waa ku bowaadinaa laamigan si deg degaa nooga dhisa waa waa codsanaynaa maamulka een, magaalada beledweyne maxaa baaqo u diraysaa naga dhaafaan maalin cadayda baabuurta ay ku dejinayaan magaalada dhexdeeda laamiga ay ku dejinayaan habeenkii oo kale ha soo galaano ha dejistaano subaxiina ha ka baxaano si annaga u shaqaysano magaalada sababta annaga qutulyoonkan waxaa ka raadsanaa maalinkii inaan magaalada ku dhex shaqaysano oo keliya magaalada dhexdeeda burburka jidadka ciriiriga ama jaamka wadooyinka ayaa inta badan sababa shilal geysta khasaaro iskugu jira dhaawac hanti iyo dhimasho